laawiyiintii cutubka saddexaad oo haddii qurbaankiisu yahay allabari qurbaanno nabaaddiino ah oo uu lo'da ka bixinayo lab ama dhadig midduu yahayba waa inuu rabbiga hortiisa ku bixiyaa neef aan iin lahayn oo waa inuu gacanta saaraa madaxa neefka qurbaanka ah oo waa inuu ku agowracaa iridda teendhada shirka oo wiilasha haaruun oo wadaaddada ahu waa inay dhiigga ku dul rusheeyaan hareeraha meesha allabariga waa allabariga qurbaannada nabaadiinada ah waa inuu rabbiga qurbaan dab loogu sameeyo uga bixiyaa xaydha gudaha ku duuban iyo xaydha neefka uurkiisa ku jirta oo dhan iyo labada keliyood iyo xaydha dushooda ku taal oo xanjaadka u dhow iyo xuubka beerka ku dul yaal dhammaantood keliyaha ha la qaado oo wiilasha haaruun waa inay ku dul gubaan meesha allabariga iyo qurbaanka la gubayo oo kor saaran qoryaha dabka waayo taasu waa qurbaan dab lagu sameeyo oo rabbiga caraf udgoon u ah oo haddii qurbaankiisu yahay allabari qurbaanno nabaadiino ah oo uu adhiga ka bixinaya labiyo dhidig midduu yahayba waa inuu bixiyaa neef aan in lahayn oo hadduu qurbaankiisa wan yar ku bixinayo rabbiga hortiisa ha ku bixiyo oo waa inuu gacanta saaraa madaxa neefka qurbaanka ah oo waa inuu teendhada shirka horteeda ku gowracaa oo wiilashii haaruun waa inay neefka dhiiggiisa ku dul rusheeyaan hareeraha meesha allabariga oo allabariga qurbaannada nabaadiinada ah waa inuu rabbiga qurbaan dab loogu sameeyo uga bixiyaa xaydhiisa iyo badhidiisa oo dhan taasoo uu ka gooyo meesha ay lafta dhabarka ka haysato iyo xaydha gudaha ku duuban iyo xaydha neefka uurkiisa ku jirta oo dhan iyo labada keliyood iyo xaydha dushooda ku taal oo xaanjaadka u dhow iyo xuubka beerka ku dul yaal dhammaantood keliyaha ha la qaado oo wadaadku ha ku dulguba meesha allabariga waayo waxaasu waa cuntadii qurbaanka rabbiga dabka loogu sameeyo oo haddii qurbaankiisu neef riyo ah yahayna rabbiga hortiisa ha ku bixiyo oo waa inuu gacanta saaraa madaxa neefka oo teendhada shirka horteeda waa inuu ku gowracaa oo wiilasha haaruun neefka dhiiggiisa waa inay ku dul rusheeyaan hareeraha meesha allabariga oo isagu ha bixiyo qurbaankiisii kaasoo ah qurbaan rabbiga dab loogu sameeyo oo ah xaydha gudaha ku duuban iyo xaydha neefka uurkiisa ku jirta oo dhan iyo labada keliyood iyo xaydha ku dultaalla oo xanjaadka u dhow iyo xuubka beerka ku dul yaal dhammaantood keliyaha ha la qaado oo wadaadku ha ku dul gubo meesha allabariga waayo waxaasu waa cuntadii qurbaankii dabka loogu sameeya caraf udgoon xaydha oo dhan rabbigaa iska leh tan iyo ab ka ab waa inuu qayluun joogto ah ku ahaadaa meel kastoo aad deggan tihiinba inaydaan cunin xaydh iyo dhiig midnaba